yeremiya cutubka afar iyo tobnaad kan waa ereygii rabbiga ee abaarta ku saabsanaa ee yeremiya u yimid dadka dalkan yahuudda ah way baroranayaan irdahoodii waa jilceen oo iyagoo ooyaya ayay dhulka fadhiyaan oo yeruusalaam khayladeeduna kor bay u kacaysaa oo kuwooda waaweyn ayaa yaryarkooda biyo u soo diro oo waxay yimaadaan ceelasha biyona kama ay helaan oo weelashooda oo madhan ayay dib ula soo noqdaan oo intay ceeboobaan oo qasmaan ayay madaxa hagoogtaan dhulkii wuu dildilaacay waayo roob kuma da'in oo taas daraaddeed raggii beerta qodan jiray ayaa ceebooba oo madaxay hagoogtaan oo xataa deeraddii duurkay ku dhashaa oo ilmaheedana way darisaa maxaa yeelay meeshaasu cows ma leh innaba oo damardibadeedyadana waxay istaagaan meelaha dhadheer oo waxay u hinraagaan sida dawacooyin oo kale indhahoodii way madoobaanayaan maxaa yeelay doog bay waayaan rabbiyow in kastoo ay xumaantooyinkayagu nagu marag furayaan magacaaga aawadiis wax u samee waayo dib u noqoshadayadu way badan tahay oo adigaannu kugu dambaabnay rajadii reer banu israa'iilow badbaadyahoodii wakhtiga ay dhibaataysan yihiinow bal maxaad dalka dhexdiisa ugu noqonaysaa qariib iyo sidii nin socdaal ah oo u soo leexda inuu habeen ku hoydo bal maxaad u noqonaysaa sidii nin ammankaagay iyo sidii nin xoog badan oo aan waxba badbaadin karin laakiinse rabbiyow adigu waadna dhex joogtaa oo annana magacaagana lagu yeedhaa haddaba hanaga tegin rabbigu wuxuu dadkan ka leeyahay waxay jeclaadeen inay warwareegaan oo cagohoodana ma ay celin sidaas daraaddeed rabbigu iyaga ma aqbalo haatan wuu soo xasuusan doonaa xumaantoodii oo dembiyadoodana wuu ciqaabi doonaa oo rabbigu wuxuu igu yidhi dadkan wax wanaagsan ha ugu ducayn markay soomaan qayladooda inaba ma aan maqli doono oo markay qurbaan la gubo iyo qurbaan haruur ah ii soo bixiyaanna innaba ma aan aqbali doono laakiinse waxaan iyaga ku baabbi'in doonaa seef iyo abaar iyo belaayo markaasaan idhi sayidow rabbiyow bal eeg nebiyadiba waxay ku yidhaahdaan seef arki mayseen abaaruna idinku dhici mayso laakiinse waxaan meeshan idinku siin doonaa nabad hubaal ah markaasaa rabbigu igu yidhi nebiyadu wax been ah ayay magacayga ku sii sheegaan anigu sooma aan dirin soomana aan amrin lamana aan hadlin innaba waxay idiin sii sheegaan riyo been ah iyo faal iyo wax aan waxba ahayn iyo khiyaanadii qalbigooda sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu nebiyadaas ka leeyahay nebiyada magacayga wax ku sii sheega oo aanan soo dirin laakiinse yidhaahda seef iyo abaartoona dalkan dhexdiisa laguma arki doono waxaa baabbayn doona seef iyo abaar oo dadka ay wax u sii sheegaanna waxaa lagu tuuri doonaa jidadka yeruusalaam waana abaar iyo seef daraaddood oo ciiduna ma ay xabaali doonto iyaga iyo naagahooda iyo wiilashooda iyo gabdhahoodaba waayo waxaan iyaga ku soo dejin doonaa xumaantoodii oo dhan waxaad iyaga ku tidhaahdaa ereyadan habeen iyo maalinba indhahayga ilmo ha ka hoorto oo yaanay marnaba joogsan waayo dadkayga oo ah sida gabar bikrad ah nabar weyn baa ku dhacay iyo dhaawac aad iyo aad u xun haddaan duurka tago waxaan arkaa kuwa seef lagu laayay oo haddaan magaalada galana waxaan arkaa kuwa gaajo la boko waayo nebiyadii iyo wadaadadiiba dalkay ku dhex warwareegeen iyagoo aan aqoon lahayn rabbiyow aslanba dalka yahuudda ah ma nacday naftaadu siyoon ma karahday bal maxaad wax noogu dhufatay oo aannu u bogsan waynay nabad baannu filanaynay laakiinse wax wanaagsanina ma imaan oo waxaannu filanayni wakhti caafimaad leh laakiinse waxaa noo timid cabsi keliya rabbiyow annagu waannu aqoonsannaa sharnimadayada iyo xumaantii awowayaashayoba waayo waannu kugu dambaabnay magacaaga aawadiis waan ku baryayaaye hana karahsan oo carshigii sharaftaadana ha sharaf jebin balna soo xasuuso oo hanagu ahdi furin sanamyada beenta ah oo qurumaha miyaa lagu arkaa mid roob keeni kara amase samooyinku miyay iska soo tiixi karaan rabbiyow ilaahayagow sow adigu ma tihid kan kara sidaas daraaddeed adiga un baan ku sugaynaa waayo adigaa sameeyey waxyaalahaas oo dhan